soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha ka hor inta aanan dhambaallada u gelin ku soo dhowaada raxmad codadkii xasan aadan iyo xalimba khaliif mugool igu rujeen reerkii muxriyey loo kala argo ramadkii oo nirgo isurimaya ramadkii oo nirgo isurimaya raxadii adduunkaay reeraan yagleele raxadii adduunkaay reeraan yagleele labadii isku reyniyo isku manoguna raxadii adduunkaay reeraan yagleele raxadii adduunkaay reeraan yagleele labadii isku reysiyo isku
waxaa dhabaal uu noogu yimid ciise faarax ow cali mustafe faarax ow cali mukhtaar maxamuud maxamed sayre iyo sayiid maal axmed waxaana ay hambali gaarsiinayaan cabdiqaadir dayib maxamed iyo najax mustafe jaamac oo ay leeyihiin isku waara aamin ayaan annaguna leenahay dhabbaalkan waxaa uu nooga yimid xaadi yuusuf axmed iyo marwadiisa zakariya yuusuf axmed iyo marwadiisa iyo yaxye yuusuf axmed cabdiraxmaan yuusuf axmed cabdiqani yuusuf axmed nasteexo yuusuf axmed iyo hooyo ruqyo macalin iyo cumar cabdi cumar dheere iyo faaduma cabdiraxmaan iyagoo jooga jallaqsi waxa ay hawada u marinayaan tahniyad guddoomiyaha degmada jallaqsi nuur maxamed nuur dheere iyo marwadiisa shukri oo arooskooda uu ka qabsoomay dhaheen degmada jalalaqsi arooskeenna aamin ayaan annaguna leenahay ku soo dhowaada heesta duufaan jacayl waxaa qaadaya cabdi xasan dege
sidaan ahaynidayn qaba ama godob dadeedgalay sidaan ahaynidayn qaba ama godob dadeedgalay ama godob dadeedgalay hadalba waanu daayey sidaan ahaynidayn qaba ama godob dadeedgalay sidaan ahaynidayn qaba ama godob dadeedgalay ama godob dadeedgalay hadalba waanu daayey wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqaro wandaydayaa madaayo tuufaani qaade wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqaro wandaydayaa madaayo tuufaani qaade anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daan wayni qaban isku kay dabooshe anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daan way qaban isku kay dabooshe doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu laba diblayse doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu laba diblayse wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo tuufaani qaade wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqaro wandaydayaa madaayo tuufaani qaade nafsadii la daayaco dulli kama fogaate dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareerte nafsadii la daayaco dulli kama fogaate dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareerte dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay waa laygu daabaco dunidaba ma jooge dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray macalin bashiir sheekh cabdiqaadir jaamac iyo xaaskiisa doctor muna cali axmed iyo aabe xaaji abshir cabdiraxmaan jaamac hooyo xamdi cabdulaahi axmed injineer cabdirasaaq maxamuud jaamac cabdi maxamuud jaamac faadumo maxamuud jaamac xaawo maxamuud jaamac doctor maxamed aamiin cabdule cabdiraxmaan jaamac iyo xaaskiisa kaltuun abshir cabdiraxmaan doctor bahjo abshir cabdiraxmaan cabdulaahi abshir cabdiraxmaan cabdixaamid abshir cabdiraxmaan iyo dhammaan reer uu jaamac duceeye oo dalka iyo dibadda jooga waxaana ay taaniid u dirayaan injineer saadiq xaaji abshir cabdiraxmaan iyo nimco macalin oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaha idan kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay ku soo dhowaada heesta haddaan ka daawoobo waxaa qaadaysa qadiijo fooday nuur
aa جماعة هودا يودا انت كلا
damaalkan wuxuu ku bilowday anigoo xuseen cabdulaahi waxaan jeclahay inaan halkan tahniyad ka gaarsiiyo ismaaciil cabdulaahi axmed iyo xani cusmaan cabdi oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho oo aan leeyahay allah ka dhigay gabadhaasi tii waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan aniguna leenahay waxaa noo baaqaya hooyo triig bashiir caleen iyo farxiyo aadan ibraahim iyo saciid cabdi khaliif iyo ibraahim cabdi khaliif jacfar cabdi khaliif iyo jees cabdi khaliif iyo sumayo saciid cabdi waxaana ay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan maxamed cabdi khaliif iyo marwadiisa ifraax cabdi sooyaan oo wiil ugu dhashay cusbitaalka magaalada goday ee dowlad deegaanka soomaalida wiilkaas oo loo bixiyey mubashir maxamed waxa ay leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay waxaa markana aad dhegaystayaal ku soo dhowaataan heestan uu qaado ismaaciil danan
jalkii ka sonto jiifka guurtoo joogsan weyde jannoy ruux ku jamataa jalkii ka sonto jiifka guurtoo joogsan weyde jannoy bilcanida wanjiboodee juuqsan liida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihidaa wanjiboodee juuqsan liida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihidaa jeex qurxoon iyo jamaan saliida joog dhammaysiyo jawharata samida oo jallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida kujajilicdo kuna jeelane maad kajeesani kajeesani hunooy baybi kajeesani addooy ur kula jirtaa kuba janayno kujajilicdo kuna jeelane maad kajeesani kajeesani hunooy kajeesani wayway halma ii noqon waan jiranahee naftan ku jaba way jaraysaayo jeex ma ii noqon cawaan ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranahee naftan ku jaban way jaraysaayo jeex ma ii noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida duub dhammays iyo jawharad sasamida jalle caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida duub dhammays iyo jawharad sasamida jalle caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida jalle caada soo jiidan ogida Ah.
barnaamijkii hambaliyada iyo heesaana dhegaystayaal waa naga intaas intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaana kaga tegayaa heestan uu qaado maxamed biikey
calafkoo iskembado ceeshlaygu kaadgaro cusub iyo dhulbadla cagahaaga cagahaaga dhigila calafkoo iskembado ceeshlaygu kaadgaro cusub iyo dhulbadla cagahaaga cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay Ma ciyaaraye dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabin leyd siday cajabin leyd siday cajabin leyd siday cajabin leyd Ma ciyaaraye dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabinle siday cajabinle siday cajabinle siday cajabinle wejigaaga ceeliyo cadho kuma abuure hadallaad ka cabatana caway kuma caway kuma idhaahdeen wejigaaga ceeliyo cadho kuma abuure hadallaad ka cabatana awaykuma awaykuma idhaahdeen talomaanacanade caqligaaku keeno talomaanacanade caqligaaku keeno kumaan caasiyeenabe haddaad qaabto calankee kumaan caasiyeenabe haddaad qaabto calankee talomaanacanadeen caqligaagu keeno talomaanacanadeen caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe haddaad qaabto calankee kumaan caasiyeenabe haddaad qaabto calankee ina wada cawaynaa siday cajabinle Ma ciyaaraya dhugo sidaad igu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabinle